بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد عن ابن عباس عبد الله بن عباس waxaa laga wariyey رضي الله عنهما isagii aabihii ba rabi raaliha ka noqdee qaala inuu yidhi ibnu cabaas marka saxaabiga iyo waalidkiisuba ay ahaayeen saxaabo ama dad mu'miniina ayaa radia allaahu canhumaa labadiiba loo celinaya haddii kale canhu baa la odhan lahaa haddii aabihii aanu dee islaam haynama saxaabi qaala waxau ihi ibnu cabaas ina wafda cabdilqaysi cabdulqays wafdigiisu lamaa atow markay u yimaadeen annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu nebigu yidhi man waa aya alqowmu qoladani waa ayo aw man waa ayo alwafdu wafdigani markii ninkii cabdulqays la odhan jiray wafdigiisu ay u yimaadeen waxau yihi qoladani waa ayo ama wafdigani waa ayo ayuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalam marka cabdulqays waa jilib reer rabiica ka mid ah qaaluu waxay yidhaahdeen rabiicatu reer rabiicaanu nahay qaala wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam marxaban soo dhowaada bilqowmi qowm yahow aw bilwafdi ama wafdi yahow hayra khasaaya kuwa dullaysan kayrkood xaal aad tihiin oo aydaan dullaysnayn walaa nadaama kuwa qoomamoonayana kayrkood xaal aad tihiin oo aydaan murugaysnayn marka marxaban ay saadaftum makaanan raxban macnaha waxaad soo haleesheen meel ballaadhan oo waasacoo laydinku soo dhoweynaye soo dhowaada weeyaan macnuhu fa qaaluu dabeed waxay yidhaahdeen yaa rasuula allaahi rasuulkii allow innaa anagu laa nastatiicu ma karayno an naatiyaka inaanu kuu nimaadno ilaa fi shahri bishan alxaraami ee xurmada le mooyaane wa beynanaa annaga iyo wa beynaka adigana waxaa inoo dhexeeya haadaakani alxayu ee qabiilka ah oo min kufaari mudara nimanka ree mudar la yidhaahdo qabiilada gaaladoodii ka mid ah marka fi shahri alxaraami laba macnoba culimmadu waa ku macneeyeen oo in looga jeedo fi shahri alxaraami shahrigu waa mufrado bisha xurmada leh bil ay si gaara ree mudar u xurmayn jireen oo rajab ah oo iyadoo ashhurulxurumkii ka mida rajab ayay si gaara usii xurmayn jireen iyo in ashani ay jinsiyo tahay oo fi shahri lxaraami ay ilashhuri lxurum bilaha xurmadaloo dhan looga jeedo oo rajab iyo saddexdii kale dulqacde iyo dulxijo iyo muxaram ashhurulxurumna waxaa loo yidhi dee waxaa laga xarimay oo loo diiday dhexdooda in la dagaalamo ama ay isdulmiyaan oo dulmiguna guud ahaan isagoo bil walba muxaram ah ayaa xurmadiisu sii culus tahay ashhurulxurumka dhexdooda marka uu dhaco waxay yidhaahdeen markaa annakiyo adigana nebi allow gaaladan ree mudaraa noo inoo dhaxayso oo kuma soo gaadhi karo oo dee dagaal iyo dhib baa naga hor imanaya ee fa murnaa na amar biamrin amarna amar amarka oo faslin ay faasilin wax kala saaraya oo fasligu waa bimacnaa faasil ka cadlin bimacnaa caadil markaa rasuulkii allow waxaadna fartaa amar wax kala soocayo wax kala saaraya oo cad amarkaasoo nukhbiru aanu ugu waranno markaa bihi amarkaasi man cidda waraa'anaa naga dambaysee gadaashaya ahaatay oo wanadkhulu aanu ku gallo bihi amarka aljannata jannada aanu ku gallo marka marka loo dabdiyo rafcada waa nacti faslinta ayaa jumlada nukhbiru lagu sifaynayaa oo jumalka iyo waxyaabaha shabaha nakiro markay daba dhacaan haaliban waa laga sifeeyaa macaariftana waa laga xaaleeya laakiin haddii la jasmiyo waxay noqonaysaa jawaabulamar amarkaa famurnaa jawaabkiisii oo famurnaa na amar biamrin amar amarka oo faslin ay faasilin wax kala saaraya na amar nukhbir markaa aanu ugu warana eh waa jawaabkii murnaada bihi amarkaasi man waraa'anaa cidda naga dambaysa aanu ugu waranoonu gaadhsiina eh oo wanadkhul jawaabkaa majzuumkaa ku cadafo aanu ku galle eh bihi amarkaasi aljannata jannada wasaaluuhu waxay weydiiyeen can ilashribati waxyaabihii la cabayey xukumkooda min xaysu alxalaali waalxaraam maxaa bannaan maxaase aan bannaanayn ayay weydiiyeen fa amarahum dabeed wuxuu amray biarbacin afar wanahaahum wuxuu u diiday can arbacin afarna waa u diiday amarahum wuxuu amray biliimaani rumayn billaahi alla la rumeeyo waxdahu ay munfaridan xaal u yahay keligii oo xaaladu jaamid ma noqotee mushtaq baa lagu awilaa waxdahu ay munfaridan qaala waxa uu markaa ku yidhi atadruuna ma garanaysaan mal iimaanu iimaan wuxuu yahay rumayn billaahi alla la rumeeyo waxdahu ay munfaridan xaal u yahay keligii qaaluu waxay idhahdeen allahu alle iyo warasuulu rasuulkiisa ayaa aclamuu ogaal badan qaala waxa uu rasuulku yidhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah yacni ay huwa iimaankaasi shahaadatu an laa ilaaha ila allaahu qiris la qiro weeyi ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane wa anna muxameda nebi muxamedna rasuulu llah rasuulkii alle inuu yahay in la qiro waa shahaadateynkii risaaladii iyo waxdaaniyadii iyo wa iqaamu salaati salaada oogideeda weeyi iyo wa iitaau zakaati zakada siinteeda oo la siiyo ciddii mutaysatay ama bixintii zakada wa siyaamu ramadaana iyo bisha ramadaan soonkeeda weeyi iyo wa an tuctuu inaad ka bixisaan weeyi min almaqnami wixii lasoo qaniimaystay iyo haniimadii alkhumusa shan meeloodow meel inaa ka bixisaan oo haniimadii marka shan loo qaybiyo afar waxa qaadanaya mujaahidiintii khaanimiinta ahayd halka soo hadha ayaa shantaa loosii qaybinayaa sida aayaddii suuratul anfaalba ku caddayd marka waa khumusulkhumus baa laydhaah oo khumusulkhumus khumuskii hore halmeelaadkii ka soo hadhay ayaa shan loosii qaybinaya wanahaahum waxa uu u diiday nebigu can arbacin afarna waa u diiday alxantami ay can ilxantami jalxadihii ama jalxadii waa u diiday iyo wadubbaayi ubbadii ama bocorka iyo wannaqiiri kii laga qoray jiridda geetimireedka iyo walmusafati kii daamurka dusha laga mariyey wa rubbamaa qaale inuu yidhi ayaa la arkaa almuqayari kii waxa weeyaan daamurka nabaadka qaarka la yidhaahdo dusha laga mariye oo daamurka ah wa qaala waxa uu ihi rasuulku ixfaduuhunna markaa warubbamaa qaala almuqayari dee waa shakun min arraawi ma almusafat buu yidhi rasuulku mise almuqayar ayuu kala garan waayey marka isagoo taxari iyo inuu naqliga waxa uu soo naqlinayo ku dadaalaya inaanu waxba ka doorin ama ka bedelin buu labadiiba xusay oo yidhi makaa mise kaa kala garan maayo laakiin labada waa miduun almuqayarina waa un almusafati kaa daamurka dusha laga mariyey wa qaala waxau ihi ixfaduuhunna xafida arrimahaas ma'muuraadka iyo manhiyaadkaaba oo wixii laydin faray ee awaamirta qaata wixii laydiin diiday iyo nawaahidana ka taga wa akhbiruu u warrama bihinna arrimahaasi man cidda waraa'akum idinka dambaysana u warrama oo dee gaadhsiiya xadiidka nebigu sala allahu calayhi wasalam markii ay weydiiyeen ashribada afarna waa amray afarna waa u diiday oo yacnii afar sideeddaa arrimood ee kala duwan ayaa uu u sheegay waxa ugu horreeyuu amray yacni waxaan u jeedaa uu uga warramay ama amaruu ku siiyey iimaankii iyo waxyaabihii waxa weeyaan iimaanka lagu fasirayey oo markuu iimaanka amray dee iimaanka iyo midhihiisa iyo waxyaabihii lagu qeexayay ayuu u faahfaahiyo iimaanku waa caynka iyo caynka iyo caynkaasuu yidhi xadiidkan wafdu cabdilqays waxaa lagu fasiray iimaanka acmaashii jawaarixda oo marka towxiidka laga yimaado ugu horeeyo oo dee caqiidadii qalbiga uguba horeeyo isagu asalkii iyo asaaskii ah waxa kale ka dambeeya ee la tilmaamay waa acmaashii muuqatay ee jawaarixda laga sameynayay soomkii iyo salaadii iyo sakadii iyo xajkii laguma sheegin oo arkaanul islaami alkhamsa ka mid ahaa waxaa la yidhi markaa dee waxay ahayd intaan la faral yeelin oo sharciyadiisu aanay soo degin laakiin waxaa ku shana khanaayimkii in khumuska laga bixiyo xadiidkan haddaba iimaankii waxaa lagu fasiray acmaalu ljawaarix aldaahira ama mabaanidii afarta ahayd ee islaamka mabaanida ugu waaweyn xadiidkii jibriil ee dheeraa ee macruufka ku ahaa xadiidu jibriil cumar ibnu khataabna uu warinayeyna ee jibriil intuu rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam su-aalaha uu weydiinayey jawaabaha uu siiyana uu u qirayey uu u sugayey ee lagu tilmaamay maraatibul islaam maraatibta islaamka ee labiyo tobanka ah ama maraatib uddiin martabadaha diintu maraatibta ay ka koobantahe labiyo tobanka ah martabat lislaam martabat liimaan martabat lixsaan xadiidkaa dheerna iimaanka waxaa lagu fasiray acmaasha baatinka ee qarsooniya ee ictiqaadkii qalbiga oo an tuumina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa sharih yacni arkaantii iimaanka iyo acmaashii baatinka ee la ictiqaadinayey ayaa iimaanka lagu fasiray islaamkana waxaa lagu fasiray arkaanulislaamkii shanta ahaayoo acmaalujawaarixi daahirka ah ee muuqday baa lagu fasiray xadiidka jibriil xadiidkanna iimaankiiba acmaashii jawaarixdaee islaamka xadiidkaa hore lagu fasiraa kan iimaankii lagu fasiray culimmadu markaa markay kulminayaan labada xadiid waxay tilmaameen oo yidhaahdeen ereye labada erey ee alislaamu waaliimaan ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamacaa labadaasi hadday kulmaan way kala tagaan macnaha way kala tagaan muraadkeedu waxa weeye iimaankuna acmaashii iyo ictiqaadkii baatinkuu ku dhacaa islaamkuna acmaashii jawaarixdii daahirka ahayd waana sida xadiidka jibriil ku dhacday marka markaa way kala tagaanoo midna acmaashan muuqatuu ku dhacaa midna camalka baatinka ee qarsoon iyo ictiqaadka qalbiga marka laakiin ay kala tagaan ee ama iimaan gaarkiisa loo sheego ama islaam islaamka gaarkiisa loo sheego way kulmaanoo labada mid walba ka kalena wuu soo hoos galaa sidaa darteed ayaa imika ilan iimaan keliyaa la sheegay islaamnimadiina waa soo hoosgelaysaa marka iimaankiina waa ku jiraa meesha marka mar haddii lagu fasiray acmaashii jawaarixdaee daahirka ahayd iimaanka camalkii baatinka ahaa ee qarsoonaa iyo ictiqaadaadkii kalena waa soo gelayaan marka qaacidadaas ayuunbaad xasuusnaanaysaa ah ida jtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca alfaad badan baana sidaas oo kale ah waxa uu diiday afar afarta uu diiday waa afar nooc oo weelka ka mid ah alxantam abu hureyre oo kale waxaa odhanaya sida xaashiyadaha shanawaaniga hoose ku qoran aljiraaru aljiraaru alkhudur jalxadaha cagaaran ama doogada ah markaa midabkay doonaan ha yeeshaane jalxadu waa noocun dee weelkii ay cabitaanada ku shuban jireen ka mid ah addubbaana waa geed dhulka ka soo baxa oo marka la dalooliyey inta la xordo oo waxa guntiisa ku jira lagala soo baxo dabadeed weel laga sameeyo weelka ubada oo kalaa ka mid a oo markaa caanaha iyo subaga iyo wax walba ilaa haddeeda waa la adeegsadaa bocorna waa la yidhaahdaa xagga koonfurta oo kale erey bixintiisa bocorka addubbaa ubana waa la yidhaha xaggan galbeedka marka calaa kullin waa noocuun weelka ka mida ay adeegsan jireen oo nabaadkaa marka ay soo goostaan ee gudaha waxaa ku jira ay kala baxaan ayaa weel laga samayn jiray wax lagu shubto naqiirkuna waa weel laga qoro geetimireedka jiridiisa oo isagana wax lagu shubto musafadkuna waa weelkii oo daamur dusha lagaga dahaadhay ama laga mariyey haddaba nahyigu yacni waxa weeye dee kuma dhacayo caynta weelkan oo jalxadan iyo ubadan iyo weelkan laga qoray daatadooda uga durka ma aha laakiin can ilxantami ay can ilintibaadi fi hadihi alawaani aw alawciya waa in sharaabkii lagu dhigto oo lagu kaydsado oo lagu shubto weelasha noocana ayaa la diiday cilatu nahyina waxay ahayd surcatu liskaar yacnii doorsoonka inuu sharaabkani doorsoomo oo dabeed lagu sikhraamo ayaa usoo degdegi jirtay oo weelashani khusuusiyada ama sifaadka ay leeyihiin bay ka mid ahayd wixii lagu dhigo inuu doorsoonku usoo degdego dabeed cabitaankii uu noqdo wax lagu sikhraamo oo dee lagu waxa weeyaan miyir doorsoomo ama sidii khamradoo kale u noqdo marka nahyigu halka uu ku dhacayaa waa in weelkan wax lagu dhigto oo lagu kaydsado maadaama uu usoo degdegayo waxa weeyaan doorsoonka iyo intuu khamiiro oo isbedelo inuu noqonayo wax lagu sikhraamo xadiidkan laakiin waxaa nasakhay xadiidka bureyde ee imaamu muslim oo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kuntu nahaytukum can ilintibaadi ilaa fi lasqiyati fantabiduu fii kulli wicaa'in walaa tashrabuu muskira rasuulku waxau yihi hore waxaan idinku diiday inaad waxa weeyaan wax ku shubataan oo cabitaanka ku kaydsataan qarbadada ama sibraarka oo kale mooyaane oo qarbadka ama sibraarku saan buu ka samaysan yahay doorsoonna ma lahayn markaa sibraarada ama qarbadada inaad wax ku kaydsataan ama cabitaanka ku shubataan mooyaane wax kale hore waan idinku diiday ee fantabiduu fii kulli wicaa'in naskigii waa kan imika weel kasta wax ku shubta oo ku kaydsada walaa tashrabuu muskira wax laakiin maandooriye maanka bedelaya ha cabbina marka weelka markii dambe waa la wada fasaxay bishardi anlaa yuskir inaanu wax sikhraamin uunoo dee sharaabkii aan u doorsoomin waayo cilladda markii horeba loo diidaya cillatul iskaar bay ahayd marka iyadoo iskaarkaa iyo sikhraamiddaa uun layska ilaalinayo waa la baneeyey markii dambe cumuuman weelkii iyo kuwan la nahiyeyba ixfaduuhunna wa akhbiruu bihinna man waraa'akum waxaa laga qaadanayaa dee addacwatu ila allah haddaad wax soo faa'iido oo meel intaad timaaddo cilmi aad ka xambaarta ha la fadhiisane dee dadka la dhex gal oo ku wacyigeli oo ku waani marka cilmiga in lala socdo bulshada lala dhex galo wanaagga lagu faro xumaha lagaga reebo xuduudda sharciga loogu qeexo xaqa loogu caddeeyo waa hadafka iyo ujeeddooyinka wax loo baranayo oo alcilmu waalcamalu waddacwatu ilayh baro ku dhaqan dadkana gaadhsii haddii kale dee waad ku dhex qalali cilmigiina nafci iyo barako ka heli maysid haddii waxba ku dhaafi waayaan can abi mascuudin abi mascuudin alansaari albadri waxaa laga wariyey can innabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nebigu yidhi idaa anfaqa marka uu bixiyo alrajulu ninku calaa ahlihi reerkiisa marka uu wax ku bixiye uu masruufo ee biilkii uu ku bixiyo yaxtasibuhaa xaal uu nafaqadaa iyo bixintaa ajarkeeda ilaahay agtiisa ka xisaabsanayo oo macnaha niyo wanaagsan oo ilaahay dartii uu ku nafaqaynayo fahya nafaqadaa uu reerkiisa siinayaa lahu isaga sadaqatun sadaqay u tahay yacnii diinteenna qiimaha iyo wanaagga ay leedahay bay ka mid tahay adoo xilkaagii gudanaya oo ooridaadii nafaqaynaya ayaa hadday niyo wanaagsani la socoto ajar iyo abaal ilaahay agtiisa aad ka helaysaa marka mar walba waajib bay kugu tahay dee xilkaaga inaad gudatood reerkaaga masruufto laakiin masruufkaad bixinaysay ayaa ajar iyo abaal dheeraada aad ka helaysaa niyo wanaagsani marka ay raacdo oo yaxtasibuhaa dee waxa weeyaan yuriidu biha wajha allaahi waxdah isagoo ilaahay wejigiisa iyo ridihiisa ku raadinaya oo ku doonaya ayuu reerkiisii nafaqaynayaa dee waxba ku yeeli maysa adoo waajibkaagii ku saaraa gudanaya niyo wanaagsanna inay la socoto si aad ajarkaa iyo abaalkaa u hesho ehelkuna waa caam oo ooridaadiibaa soo gelaysa ubadkaagiibaa soo gelaya waalidkaagiibaa soo gelaya xigtadaadii kale kugu dhoweyd ee nafaqadooda lagaa rabay ayaa soo gelaysa kulligood cid alla cidaad nafaqaynayso haddaad niyo wanaagsan wax ku siiso waxa weeyaan dee ajarkaa iyo abaalkaa ayaad helaysaa oo nin wax sadaqadaysanayoo kalaa tahay sadaqaad bixinaya adoo reerkaagii masruufanaya albukhaariyu qaala bukhaari waxa uu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man axadka yuriidillaahu alla ula doono bihi isaga khayran khayr ula doono yufaqihu wuxuu fahamsiiyaa fi ddiini diinta ayuu fahamsiiyaa wa inama alcilmu cilmigu wuxuu ahaaday un bitacallumi barashada unbuu ku ahaaday oo dee in la barto oo loo banbaxo ayuunbuu cilmigu ku yimaadaa ee dee kugu soo degi maayo uun adoon u dadaalin siiqada noocan oo kale ah bukhaari ama musanifiintu markay yidhaahdaan uun qaala rasuulullah iyagoon sanadba sheegin xadiidkaa waxaa la yidhaha waa mucallaq mucallaqna waxaa loo yidhi xadiidku waxa uu leeyahay sanad xidhiidhsan rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofkii ka maqlay ilaa ka u dambeeya ee sheekha ama musanifka waa sanad xidhiidhsan ilaa rasuulillaah oo can fulaan can fulaan can fulaan hebel hebel wuxuu ka wariyey sal lahaya caninnebiyi la gaadhaya waana khusuusiyaadka ummaddan ilaahay ku gaar yeelay diinteeda lagu daryeelay arrinka isnaadku ee umamkii hore aanay lahayn ee diintoodu ka dayacantay walowla lisnaadu laqaala man shaaa maa shaa ibnulmubaarak buu haabaan filaya waa kiilaha haddaan isnaad jirinna ninkii doonaa wuxuu doonuu odhan lahaa waxaase xaqa iyo baadilka iyo waxa sugan iyo waxaan sugnayn lagu kala saarayaa sanadka markaasaa ragga axwaashooda la eegayaa hebel baa wariye maa xaalu ma kadaab baa ma saduuq baa ma hiqatun sabtun baa halkuu kaga jiraa ma mutaham baa marka xadiidka sanadkaa silsiladaa raggee taxan ilaa rasuulka ayaa dee xadiidka nebiga soo warinaya markaa taasaa saxiix iyo saqiimka lagu kala saaraya haddaba musanifku marka uu sanadkii oo dhan intuu jaruu gooyo qaala rasuulullaahi uunu ka bilaabo ayaa la ydhaha waa mucallaq mucallaqna waxaa loo yidhi sidii wax soo laalaaduu noqonayaa oo dee asaaniiddii taxnayd ilaa laga gaadhaya rasuulka ayaa hoosta laga soo jaray oo wax xagga sare ka soo laalaado oo kale unbuu noqonayaa xadiidkii waxaa kale oo mucallaqa suwarkiisa ka mida inuu sanadka oo dhan jaro saxaabiga mooyaane oo saxaabigii nebiga ka warinaya mooyaane intii kaloo dhan buu goynayaa saxaabigii unbaa la sheegayaa marka waa mucallaq marka mucallaqaadka bukhaari waxaa la yidhi waa saxiixa oo yacni xadiidka uu halkan ku tacliiqiya meel kalunbuu ku xidhiidhiyaa isagoo mawsuul ah oo mucallaqaadka bukhaari iyo muslim bukhaarigay ku badan yihiin oo kun iyo dheeraad ay culimmadu ku sheegaan laakiin intooda badan meel marka uu tacliiqa ku sheegay isagoo mucallaqa haddana meel kalunbuu isagoo mawsuulah saxiixiisa uu ku soo saara ama ku soo arooriyaa iminka xadiidkan qadarka uu mucallaqa uga jeedo man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin dee isagoo mawsuula oo xidhiidhsan oo sanadkiisa oo dhan uu kaamil yahay ayuu bukhaariga ku jiraa laakiin waa inama alcilmu bitacallumi qadarkaas ayaa mucallaq ah isagana duruq kale ayuu isagoo mawsuul oo xidhiidhsan oo sanadkiisu dhammaystiran yahay waxa weeyaan uu ku soo arooray ibnu abi caasim iyo tabaraaniba way soo saareen isagoo xadiidkaasi musnad oo sanadkiisi uu u dhammaystiran yaho mawsuul ah yaa ayuha annaasu inama alcilmu bitacallumi waalfiqhu bitafaquhi lafdigaasay kusoo saareen marka man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiini wa inama alcilmu bitacallumi xadiidkaas waxaa laga qaadanayaa in ruux alla ruuxa alla uu khayr iyo wanaag la damco uu diinta fahamsiinayo halkan waxaa muhim ah lama odhan yucallimhu diin diintuu baraa waayo in badanoo baratay ayaa diintii kaba baydhay oon shaqaba ku lahayn laakiin waxaa la yidhi yufaqihhu ruuxu mar hadduu fiqi iyo faham yeeshana dee camalkii iyo cabsidiina taasay ka dhalanaysaa marka wuu baraa lama odhane wuu fahamsiiyaa waayo muhimku waa inaad fahamto cilmiga walow intaad haysaa haba koobnaatee walidaalika nimanka khawaarijta la yidhaahda ee dhiigga muslimiinta bannaysta waxyaabaha lagu canaantee lagu ceebeeye rasuulkuna uu tilmaamay fiqila-aan baa ka mid ahoo iyagoo qur-aanka inaga badsado oo qiyaamka iyo salaadda inaga badsada ayaa laa yujaawisu taraaqiihim kalxamaha ama dhuunta aan u dhaafayno yakhrujuuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiya ayaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam waxay diinta uga dhex tafayaan ama uga boodayaan sida leebku ugaadha lagu gano uu uga dhex tafo yacni surcada iyo degdega leebka ugaadhii lagu ganay dhinaca uga tafay markiibay ka dhex booday sidaasoo kale diinta uga dhex boodayaan iyagoo akhriyaya oo tukanaya oo cibaadaysanaya oo dadaal badan marka waxaa looga yimid waa min cadami alfiqhi fi ddiin fahm la-aan taana dee waaqiceenaa baynu ka aragnaayo qur-aanka waa kuwa iyagoo dudubinaya oo kaa badinaya ayay masaajidada dhexdooda iyo hortoodaba dadka ku laynayaan hadday fahmaanna sidaa may sameeyeen ee lafdi mujarad oo fiqi aanu la socon ayuunbay waxa weeyaan dul cararayaan oo ay dudubinayaan wa inama alcilmu bitacallumi waxaa la yidhaha sarta tafacul waxa waxyaabaha laga faaista waxaa ka mid a nooc takalufa isku dhibid inaad wixii isku dhibtood mashaqo iyo juhdi aad ku bixiso marka cilmi wuxuu ku xasilaa uun bitacallum barasho laysku dhibayo o laysku kalifayo waayo dee yaxya ibnu kaiirba siduu lahaa sida imaamu muslim muqadimadiisa uu ku soo saaray laa yunaalu lcilmu biraaxati ljasadi waxa weeyi dee cilmiga raaxada jidhka laguma gaadho oo qadaadka adoo u jiifa cilmi kuu iman maayo isagoo socda rafaad baa loo galaa saqda dhexaa loo gudaa subaxda horaa loo kallahaa habeenkiibaa loo socdaa masaafooyin dheedhaadheer baa dee cilmiga loo maraa oo dee raaxo kuugu iman maayo waxaa kaloo laga qaadanayaa dee laabudda min atalaqi in ahlulcilmiga ehelka oo afkooda lagala kulmo oo cilmiga ehelkiisa loo doonto oo laga raadsado albukhaariyu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man salaka ariiqan yatlubu bihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna albukhaariyu bukhaari qaala wuxuu yihi qaala rasuulullahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man salaka kana waa mucallaqii horeynu sheegnay oo kale oo dee musanifkii unbaa qaala rasuulullaahi hore ka yidhi asaaniiddii oo dhan baa u tuuray waa tacliiq laakiin waxaynu yidhi mucallaqaadka bukhaari waxay saxiix dee ku yihiin hadduu halkan ku tacliiqiya meel kalunbuu ku xidhiidhinayaa isagoo mawsuula uu saxiixu kusoo aroorayaa inta badan sida qaalibka ah rasuulku waxau ihi man salaka ruuxa mara ariiqan wado wadadoo yatlubu uu ku doonayo bihi ariiqa cilman cilmi uu ku doonayo sahala allaahu ilaahay wuxuu ugu fudaydiyaa lahu isaga bihi ariiqa uu cilmiga u maray ayaa riwaayaadka qaarkood kusoo darayaan laakiin waxa weeyaan iminka inooguma taalla halkan bihi lahu man salaka ruuxa mara ariiqan wado yatlubu uu ku dalbayo ama ku doondoonayo bihi ariiqa cilman cilmi sahala allaahu alla wuxuu ugu sahlaa lahu isaga macnaha ariiqa uu cilmiga u maray sababkiisa wuxuu ugu sahlaa ariiqan ariiq ariiqaasoo ila aljannati jannada uu ku gaadhayo macnaha min aqrabi turuqi ila aljanna wadooyinka ugu dhowee janno lagu gaadho waxaa ka mid a dariiqa cilmiga loo maro dariiqaasi ama xisi ha noqdo oo waddada aad u kallaha seed u caraabay seed u guurayna seed usii socoteed ka soo socoto cilmiga waa dariiq xisi ah oo maxsuusoo la arkayo la taaban karo oo dee aad cilmigii usii marasood usoo marayso kaa waa noqon karaa oo jannaad ku gelaysaa dariiqa sababtiisa dariiq jannaa lagugu sahlayaa ku macnawiyana waa noqon karaa oo adigoon waddo la arkayaba hayn dee wasiilooyin kale haddaad ugu dadaasho jamcigii cilmiga oo maktabadii intaad u gasho kitaabo kitaabka uga dhoweeye aad waxa weeyaan baxsido ood baadhbaadho ood kan marto ood kan kala doonto oo aad adigoon socodba ku jirin dee aad dariiqooyinkii cilmiga loogu dadaalaya aada ugu dadaasho ama iminka dee wasaa'ilkan casriga ah ama alwasaa'il alcasriya iminka wadooyinkan dee casrigan cilmiga lagu xasiliyo ee waxa weeyaan bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi xilli iyo xaram meel walba caalimkii joogay laga yaabo hortaadan moobilkaagan inaad ka hesho iyada lafteedu waa nooc ka mid a dee duruqdii cilmiga aad ku dalbaysay oo dariiq janno lagugu sahlayo marka ama waddo muuqato aad socoto aada haysid ama waddo macnawi oo qarsoonoo inaad dadaalayso aad wasiilo kasta ku xasilinayso ha noqdo labada kuu doono eh sabab alla sababtaad cilmi u marto xisiyatan kaanad aw macnawiya waxaa lagugu sahlayaa adigana sababtaad janno ku gaarhi lahayd waase kolka dee wixii aad dalabteed ku dadaashay camal iyo cibaado iyo cabsi ay ku dhaxalsiiyaan ee aanad ka dhaqaaqin can mucaawiyata mucaawiye waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu nabiya nebiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo halkan imika dee saxaabigii oo keliya unbaa la sheegay can mucaawiyata qaala samictu nabiya marka maxaa mucallaq loo odhan waaye kan kitaabkao dhan ba maa mucallaq la yidhahdo raawigii unbaa la sheegayaa labadii xadiida hore un baynu mucallaq nidhi limaada haa u saala axsanta kan lama jarine sheekhan unbaa dee soo gaabsaday waa sidaa ilan sanadkii hore wuu jaray musanifku laakiin kani ku la gooye maahe waa ku la soo gaabsaday waa ku jira asalka can mucaawiyata waxaa laga wariyey qaala inuu yihi samictu nabiya nabiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay man axadka yuriid illaahu alla uu la doono bihi isaga khayran khayr yufaqihu wuxuu fahamsiinayaa fi ddiini diinta ayuu fahamsiinayaa wa inamaa ana qaasimun qadarkaa hore wuu ina soo maray wuxuu u soo celiyey intan dambaa xadiidka ku cusub wuxuu rasuulku yidhi wa inamaa ana anigu qaasimun qaybiyo uun baan ahay oo waxyigaa laygu soo dejiyaan idiin qaybinayaa wallaahu allana yuctii isagaa bixiya waxaan idiin qaybiyey fahamkeeda iyo garashadeeda ilaah baa bixiya oo dee waxa weeyaan nin meesha fadhiya waxaa ka fiqi iyo faham badanaya ku aan goobjoogba ahaynoo la gaadhsiiyey uun fa ruba mubalaqin awca min saamicin waayo waa deeq alloo dadka ku kala badan oonay ku sinayn walan tasaala ka zuuli maysa haadihi tani alummati ee ummadii qaa'imatan mid ku taagan calaa amri illaahi ilaahay amarkiisa mid ku taagan ka zuuli mayse weligeed way ku taagnaan marka lan tasaala waa istimraariyo yacni sidaasay ahaanaysaa waxaana la yidhaha wanafyu nafyi ihbaatun oo lan oo naafiye ah iyo ficilkan tasaali oo macnihiisu nafyi ah ilan wuu zuulay waa wax la diiday labadaa nafyi markay isgalaan macno ihbaat bay keenayaan oo macnaha ummaddu sidanay ku sugnaanaysaa weeyaan ka zuuli mayso macnaheedu waa ihbaat oo sidanay ku sugnaanaysaa ilaa arrinkani imanayo walan tasaala ka zuuli maysa haadihi tani alummati ee ummadii qaa'imatan mid ku taagan calaa amri illaahi ilaahay amarkiisa mid ku taagan ka zuuli mayso oo macnaha waa ku taagnaanaysaa laa yaduruhum xaal aan u dhibayn man khaalafahum cidda khilaaftaa xataa yaatiya ilaa uu ka imanaya amrullah ilaahay amarkiisu ilaa uu ka imanayo xadiidkanna qeybtan dambe waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay inuu isagu qaybiyo yahay laakiin fahamka iyo garashada cidda bixisaa alla ay tahay oo nebigu waxyigii dadka guud ahaan buu ugu qaybinayaa oo u kala eexan maayo oo waa u wada sheegayaa laakiin dadku hadba qadarka ay ka fahmayaan iyo inta ay ka garanayaan waa ku kala duwan yihiin oo ilaahay baa u qaybiyey nin walba intii loo qaybiyey aanu ka qaatay oo isku faham iyo isku garasho ma aha dadku wamaa kaana cataau rabbika maxduura oo dad waxa weeyaan dee aakhirul ummaba ah baa laga yaabaa in looga furo naska waxaan kuwo badan oo ka horreeyaba aan hore loogu furin waayo dee ilaahay deeqdiisa iyo cadiyadiisu mid meel ku xidhan ama la mancinaya ma aha ee waa u furantahay addoommadiisa cid walbana wuxuu doono ayuu ugu deeqayaa haadihi lummatu waxaa looga jeedaa dee bacdu haadihi lumma oo waxaa caddaynaya xadiidkii kale laa tasaalu taa'ifatu min ummatii waa koox ummadayda ka mid a maaha ummadda oo dhan marka waxaa la yidhaha waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuusu waa cumuum khaas looga jeedo oo ummadda inteeda toosan ayaa ku taagnaanaysa amarka alleh dee inta badani waabay ka baydhaysaa laakiin inta yar weeyi intaa yar baa laakiin sideeda hadday diinta ugu sugnaato inay dhinacna uga zuulin ciddii ka baydha ee khilaaftaa waxba yeeli mayso oo haddii waxa weeyaan ummadoo dhammi kaa hor timaado waxba ku yeeli maysa adigu haddaatay calaa amri illaah lama eego yaa kula socda laakiin waxaa la eegaa maxaad ku socotaa anta calaa maada laakiin man macaka haddaad eegto dee jamaahiirtu waxay u badan tahay xagga baadida jahanamaana ugu ciidan badan dee rusushiyo ambiyadana atbaacdooda waxaa ka badnaa kuwa ka baydhee ka hor yimid qur-aankana way ku caddahay nusuustaasi agtariyada iyadoo la yacni eedaynayo oo aan la ammaanayn wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimuminiin wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah wamaa yuuminu aktaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun xadiidkii iftiraaqa ee sunanta ku sugnaa xadiidu abi hurayra ayaa ka mid ah yacni umamka qaybsankooda markuu soo tilmaamay yahuud iyo nasaara ummadda nebi muxamedna saddex iyo toddobaatan fariiqay u kala kici doonaan kulluhaa fi naari ilaa waaxida dhammaantood waa naarta mid mooyaane waana ta ku sugan wixii nebigu waxa weeyaan dadka ula yimidoo man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowm wa asxaabii marka farabadnaan haddii la eegayo dee xagga baadidaa loo batay hanuunkuna waa yaryahay marka weligaa ha isweydiin xaggee loo badan yahay naartaa loo badan yihi weligaa ha isweydiin yaa ugu atbaac iyo ciidan badan ibliis baa ugu atbaac badane laakiin waxaad isweydiisaa yaa xaqa ku taagan xaqu isagaa sidiisa u badane xaqa lama eego farabadnaan kale looma eego awoodda uu xaqu leeyahay waxa uu ka soo dheeganayaa ama uu ka qaadanayaa dee min alkitaabi wasunna falxaqu kabiirun binafsihi wa kaiirun binafsih xaqu sidiisuu u wen yahay sidiisaanu u fara badan yahe wax kale looma eego laguma miisaamo ama lama barbar dhigo marka weliba khaasatan dee zamankaynu nool lehe fitanka iyo khilaafaadka iyo dhibaatooyinku ay badan yihiin hugunka iyo sawaadulacdamka waxbaha ku dagmine waxaad tidhaa diinta iyo daliilku xaggu iga xiga marka aad daliilka aragto ku dhego ku dhimo lagu weydiin maayo imisaad la socotay ama imisaa kula socday laakiin waxaa dadka la weydiin maadaa ajabtum lmursaliin maxaa rusushii ugu jawaabteen wax farabadnaan laydhaa laysma weydiinayo qabriga markaad gashana waxaa lagu odhan man rabbukum man nabiyuku wamaa diinuk lagu odhan maayo yaad ahayd iyo yaa kula socday iyo yaad raacsanayd marka laa qabaa'il walaa ururo midna ku anfici maayo laakiin waxaa ku anfici diintii nebi maxamed maxaad kaga sugnayd maxaase aad kaga dhaqantay su-aashaa jawaabteeda diyaarso wax kale waxba ha ku dawakhin hebelada iyo fulaan iyo callaankaad ku daba daashay qabriga markaad gasho mid ku odhanaya in yar aan kuu yaro wehelyeelo oo ha lagu yaro raaciyo miyaad garanaysaa maxaabad markaa ku daali daliilka un doondoon can asmaaa waxaa laga wariyey radia allaahu canha rabbi raalliha ka noqday ana nabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalama xamid allaha ilaahay inuu mahadiyey oo waahnaa calayhi uu ammaanay uma qaala dabeed nebigu waxa uu yidhi maa min shayin shay ma jiro shayga oo lam akun aanan hore u ahayn uriituhu mid lay tusiiyey ilaa hadduu jira se ra'aytuhu waxaan ku arkay shaygaa fii maqaamii makaanu joogsigaygan ama meeshaydan aan taaganahay haadaa ee kani ah xata aljannatu waannaaru jannadiyo naartana dhaho xataa jannadiyo naartana dhaho wax kastoonan hore u arag halkaa aan taaganahaa laygu tusiyey fawxiya waxaa la ii waxyooday baa rasuulku yidhi ilaya aniga annakum idinka tuftanuuna in laydinku imtixaamayo fii qubuurikum qabriyadiinna dhexdooda midla fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaal fitnadiisa oo kale aw qariiban min fitnati lmasiixi dajaal ama si u dhow fitnada masiixu dajaal oo kale ayaa laydin imtixaamayaa la adri garan maayo aya daalika yacni madkuurkaa la soo sheegay keebee qaalad ay tidhi asmaau asmi waa shakun min araawi oo raawiga ka warinayaa yidhi labada midkae asma tidhi kala garan maayo wa fiihi daliilun calaa taxariihim fi naqli ayuu shanawaani odhanayaa xaashiyada hoose waxay taasi daliil u tahay taxariga iyo dadaalkay ku dadaalayaan waxay soo naqlinayaan ay soo rarayaan si aanay ereyna erey ugu bedelin marka markuu kala garan waaye mila iyo qariiba labadiiba intuu raawigu soo raray buu yihi labadaa kay tidhina kala garan maayo laakiin labadaa midunbay tidhi almasiix markaa waa mamsuuxulcayn oo labada indhood mid baa masaxanba oo aan waxba ka arkayn ta kalena waa mid ceebaysan oo iin leh saasaa masiix la yidhi addajaalna waa been badane oo kii beenta badnaayee dee ilaahnimadaba sheegtay weeyi yuqaalu maa cilmuka halkanna waxaynu ku boodnay intaynaa odhan laa adri aya dalika qaalat asmaa'u ee waxaa isku xidhan fitnat lmasiixi dajaal iyo mislada iyo qariibada oo waxaa la tusaalaynaya ama loo dhoweynaya waa fitnat lmasiixi dajaal marka marka milada way isku idaafaysan tahay oo mila fitnati lmasiixi dajaal marka qariibkana waa qariiban min baa la socoto min fitnati lmasiixi dajaal si u dhow imtixaanka masiixu dajaal oo kale marka labadaa kaytidhina kala garan maayu raawigu leeyihi yuqaalu waxaa lo odhanayaa waa tafsiirun lilfitna waxay faahfaahinaysaa imtixaanka uu nebigu sheegay in la imtixaamayo dadka oo qabriga lagu imtixaamayo waa maxay waa kan waa mujmalka mufasalkiisii waa kan imtixaankii yuqaalu waxaa lagu odhanayaa maa cilmika ogaalkaagu muxuu yahay bi haada kani aad ogtahay alrajuli ee ninka ah bi haada nabiyi haddii la yidhahdo xaashiyada wuxuu shanawaani odhanayaa dee waxay noqon lahay talqiinu lxuja oo haddii la yidhaha maa maa cilmuka bi hada arasuuli dee huwa rasuulullaahi moxamed unbuu odhan lahay markaa si aan xujada loogu laqimin dee ninkan maxaad ka garanaysaa isagaa ama garan rasuulnimadiisa ama garan waaye sidaasaa alrajul loo cabiray oo risaaladii iyo nubuwadii aan looga cabirin waxaa la odhan maa cilmuka ogaalkaagu muxuu yahay bi haadaa kani aad ka ogtahay alrajuli ee ninka ah rasuulkaa la tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam fa ama almu'minu kii mu'minka ahaa miyaa aw ilmuuqinu ama kii yaqiinsanaa miyaa la adri garan maayo ayuhumaa labadaa kooda ay qaala tidhi asmaa'u asmiye raawigu wuxuu leeyay waa shakun min arraawi labada kay tidhi kala garan maaye muumin iyo muuqineh muuminkii miyaa ama muuqinkii fayaquulu waxau odhanayaa huwa isagu ninkani muxamadun muxamed weeyi rasuulullah rasuulkii rabbi noo soo diray sala allahu calayhi wasalam jaana wuxuu noola yimid bilbayinaati xujooyin iyo aayaad cadcad iyo walhudaa hanuun oo faajabnaahu dabeed waanu ajiibnay oo waa yeelay baaquu noo baaqay watabacnaahu waananu raacnay huwa isagu muxamadun muxamed weeyaan halaaan yaquuluhaa halaaan saddex jeer buu sidaa odhanayaa oo odhanayaa huwa muxamadun fa yuqaalu dabeed waxaa lagu odhanayaa namseexo saalixan xaal aad tahay nin wanaagsan xaal aad tahay nin wanaagsan iska seexo qad calimnaa waa ogaanay in kunta ay ina alamra washa'na in arrinkiiyo xaalku yahay kunta inaad ahayd la muuqinan mid yaqiinsan bihi rasuulka rasuulka nin yaqiinsan inaad ahayd horaanu u ogaanaye seexo adoo saalixa lagu odhanayaa wa ama almunaafiqu munaafiqii miya aw ilmurtaabu ama kii shakisnaa waa uun isku mid oo murtaabku waa munaafiq munaafiquna waa murtaab sida muminkuwa muuqin u ahaa muuqinkuna mumin laa adri garan maayo ayaa raawigu yihi ayu daalika madkuurkaa keebay yacni madkuurku waa labadan ereye munaafiq iyo murtaab marka laa adri garan maayo ayu daalika labadaa keebay qaala tidhi asmaau asma kala garan maaye fayaquulu dabeed wuxuu odhanayaa waa munaafiqii ama murtaabkii laa adri anugu garan maayo samictu waxaan maqlay annaasa dadka oo yaquuluuna leh shay-a wax leh oo wax ku hadlayo oo faqultu anna waan idhi uun waa dameeridhaan raacday sida laleeyihun baan lahaa aqoon iyo daliil kuma dhisnayn marka munaafiqiina sidaasuu odhanayaa oo riwaayaadka qaarkood fa yaquulu haa haa laa adri afka ayuu kala qaadaya waa af kala qaado dadku waxay lahaayeen unbaan ka daba lahaa waxba ma yaqiinsani garanna maayo xadiidku markaa waxa uu tilmaamayaa dee fitnadii qabriga iyo imtixaankii munkar iyo nakiir iyo su-aalihii la isweydiinayay ee laysku imtixaamayay oo waxa weeyaan dee qofna waa lagu sugayaa imtixaanka oo dee xaqii waa garanayaa waa mu'minka eh qofna dee waa ku dhacayaa oo waa kaa rasuulkii aan garanayne afka kala qaadaya haa haah laa adri odhanaya marka taasi waxay tilmaamaysaa dee qofkii maanta ku toosnaa dariiqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee raacay ee si dhaba ugu dhaqmay diinta dee waa muuminkaa iyo muuqinkaasoo isagu waxa weeyaan argagixi maayo oo kolba meel isku qaadi maayo isagoo yaqiinsan oo huba ayuu su-aasha ka jawaabayaa oo si fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu sugayaa jawaabta xaqaa kii kalena dee waa ambanayaa oo meel cidlo ah ayaa u marayaa can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyey anahu abi hurayra qaala inuu yihi qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow man kumaa ascadu nnaasi dadka ugu mudan bishafaacatika ergadaada iyo shafaacadaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yaa ugu awleysan oo ugu xaqnimo badan inaad u ergeyso qiyaamaha rasuulkii allow qaala waxau ihi rasuulu llaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam laqad danantu alla ilahe waan u maleeyey yaa abaa hurayrata abuu hurayrow anlaa yas'alanii inaanu i weydiinayn can haadaakani alxadiidi ee xadiidka axadun qof qofka oo awalu kaa horeeya minka adiga marka haddii la nasbiya antii oo naasiba laga dhigo weeye haddii kale waa mukhafafo oo waa la rafcinayaa oo laqad danantu waxaan maleeyey alla ilahay yaa abaa hurayrata abaa hurayrow anlaa yasalunii ay ana alamra washana xaalkii arrinkuba inuu yahay laa yasalunii inaanu i weydiinayn can haadaakani alxadiidi ee xadiidka ah axadun qofna inaanu i weydiinayn qofka oo awalu kaa horeeya minka adiga alla ilaahay waan filanayo horaan u maleeyey xadiidkaa qof adiga kaa horeeya inaanu i weydiinayn waayo waa limaa ra'aytu liajli maa ra'aytu waxaan kaa arkay darteed baan sidaa u daniyoon u maleeyey waxaan kaa arkay oo min xirsika dadaalkaaga cala alxadiidi xadiidka nebiga aad ku dadaalayso dadaalkan kugu arkay dartii ayaan horeba sidaa ugu maleeyey sidii un baanay u dhacday rasuulku waxau ihi ascadu nnaasi dadka waxa ugu mudan bishafaacatii shafaacadayda inaan u ergeeyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame man ruuxa qaala yidhaahda huwa isagu laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ila allaahu alla mooyaane khaalisan xaal uu ka badhax tiraya qowlkaa towxiidka min qalbihi xagga qalbigiisa uu ka badhax tiraya aw nafsihi ama xagga naftiisa wuxuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ruuxa ergada maalinta qiyaame ergada rasuulka ugu xaqnimada badan waa muwaxidkii runta ahaa waayo towxiidka beenta ah ee laa ilaaha ila allahu afka baarkiisa laga yidhaahdo ee aan qalbiga iyo uurka hoose jirin dee munaafiqiintuba kaa way ku hadlaan laakiin mu'minka khaaliska ah ee ereyga uu afka ka yidhi iyo uurkiisu ay wada socdaan ee qalbigiisa si badhax tiran towxiidka uga qira shahaadada hadda qaybtii kalena waa soo gelaysaa oo markaa shahaadateynka mid la sheega ta kalena waa ku lamaantaoo ma kala hadhaan oo laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah risaaladiina way raacsan tahay uun marka ruuxa shahaadateynkaa qira isagoo qalbigiisa ka badhax tiray kaasaa ugu awlaysan shafaacada nebiga sala allahu calayhi wasalam halkaa waxaa laga qaadanayaa dee laa ilaaha ila allahu shuruuddeeda culimmadu ay u taxeen in lagu toosnaadaa inay muhim tahay oo ikhlaasku ugu horeeyo oo cilmi in loo yeesho madmuunka iyo macnaha towxiidku uu ku xigo cilmi mujmal ah walow mufasalba yaanu ahan guud ahaan laa ilaaha ila allahu waxay ku faraysa ay kaa doonayso oo ilaahay keligii in cibaadada loo badhax tiro ah iyo waxay kuu diidayso oo cid kale in cibaadada lala wadaajiyo ah iyo risaalada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo mutaabacada oo loo gaaryeelo rasuulka sida cibaadadaba alle loogu gaaryeelayo marka laa ilaaha ila allaahu marka ikhlaaska iyo shuruudaheeda kale loo dhammaystiro ee madmuunka iyo waxay ku faraysana camal ahaan iyo dhaqan ahaan loola yimaado ee laa ilaaha ila allahu dee ay noqoto dee miftaax ilkihiisii wata waayo wahab ibnu munabih ayaa waxau yihi laa ilaaha ila allahu waa miftaaxa jannada laakiin waxa uu yidhi ma min miftaaxin ilaa walahu asnaan fain ji'ta bimiftaaxin lahu asnaanu fataxa lak wailaa lam yaftax lak wuxuu yihi dee miftaax ma jiro ilaa ilkuu leeya wax ku fura mafaatiixda waa idinka arkay hadduu ilka beelo albaabkii furi maayo marka waxa uu yidhi dee haddaad miftaax ilkale la timaadana wuu kuu furi haddaad la iman weydana kuu furi maayo waxa uu uga jeedaa laa ilaaha ila allahu shuruuddeedii wadata haddaad la timaado oo lagu dhaqmay oo laga run sheegay oo qalbiga laga badhax tiray janno waad ku geli haddii kale ku geli mayse waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkan dee xirsiga iyo dadaalka abuu hurayra walidaalika ayuu yahay akharu lmuktiriin saxaabada xadiidka soo wariye layidhaha almuktiruuna fii riwaayati alahar ka ugu faraha badan leh ee shan kunoo xadiid in ka badan rasuulka ka wariyey sala allahu calayhi wasalam isagoo rafaad iyo tacab iyo juhdi badan u soo maray oo siduu tilmaamay gaajo darteed ayaa masaajidka iyo albaabka guriga nebigaoo isku xiga dhexdoodu ku dhici jiray markaasaa dadku luqunta intay kaga joogsadaan ama ay jiidhaan ay odhan jireen u waalan yahi wuxuu yihi waalina ima haysee gaajaan la suuxon dhulka ugu dhacay marka rafaadkaa iyo daalkaa iyo dadaalkaa badan ayuu dee xadiidka nebiga intaa lee ku xasiliyey ee dharag iyo raaxo iyo fadhi uu qadaadka u jiifo kuma xasilin waxaa kaloo laga qaadanayaa limaa ra'aytu min xirsika cala alxadiidi xadiidka nebiga in xadiid lagu idlaaqaa waa lafdi sharci oo rasuulku ku idlaaquu ku magacaabay ee istilaaxi ma aha istilaaxiga waxaa la yidhahdee mastalaxa calayhi alculamaa erey bixinta culimmadu ku heshiiyaan ereygaa sidaasaa la yidhaah marka erey bixinta hadalka rasuulka xadiid in la yidhaah isilaax culimo maahee waa lafdi sharci oo rasuulku bixiyey cala alxadiidi wakaale walidaalik ayaa sidaynu soo maray xadiidka dee lagu idlaaqa un wixii marfuucee rasuulka loo kor yeelay halka aahaartu ay caam ka tahay oo marfuuc iyo mowquufba lagu idlaaqo can cabdilaahi bni camr bni alcaas waxaa laga wariyey cabdilaahi bni camr bni alcaas qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allah rasuulkii allah ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay ina allaha alle laa yaqbidu ma qabto alcilma cilmiga ma qabto intizaacan liajli intizaacin siibiduu siibaya darteed oo yantasichu cilmiga uu ka siibayo min alcibaadi addoommada xaggooda yacni ilaahay cilmiga marka uu qaadayo ama uu qabanayo aakhiru zamaanka kuma qabto in culimmadii oo nool uun qalbigooda laga siibo cilmigaay xambaarsanaayeen walaakiin ha yeeshee yaqbidu ilaahay wuxuu ku qabtaa alcilma cilmiga biqabdi alculamaa culimmada qabashadooduu ku qabtaa oo kuwii xambaarsanaabaa hoyda oo aakhiro taga oo adduunka ka taga xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa marka aanu caalimba reebin alleh oo culimmadii ay dhammaato ittakhada annaasu dadku ay yeeshaan juhaalan kuwo wax magarato ah ru'uusan madaxyo cilmi ay ka dhigtaan oo mafcuulul awalka iyo haaniga ayaa taqdiim iyo taakhiir baa ku jira oo ru'uusan waa mafcuulu haanigii marka ilaa markaan caalimba alle aanu reebin ee culimmadii ay dhammaadaan ittakhada annaasu dadku ay yeeshaan waa jawaabkii juhaalan kuwo wax magarata ay ka yeeshaan ru'uusan madaxyo oo loo cumaamado cid aan cilmiba lahayn oo dadkii ay waxa weyaan culimo u noqoto oo fasuhiluu dabeedle wax la weydiiyo kuwaa loo cumaamaday iyagoo juhaala oo fa aftaw dabeed ay u jawaabaan dadkii bikayri cilmin cilmi la-aan ay ugu jawaabaan oo fadalluu dabeed iyagii ay lumaan cilmi la-aanta ku jawaabayay wa adalluu dadkiina ay lumiyaan waxaa calaamaadka saacadda iyo waxyaabaha dee aakhiru zamaanka dhacaya ka mid a waxaa waxyaabo ka mid ah nebigu halkan ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay cilmiga ma qabta uun dee iyadoo culimmadii oo nooloo laabtooda laga siibo laakiin wuxuu ku qabtaa culimmadii xambaarsanayd inuu qabto ay iyagu dhintaan marka qabdulcilmi biqabdi alculamaa taana muuqaaladeed iyo madaahirteeda maanta wax ka mid a carabi iyo cajamba weynu haynaa oo culimmadu inay hoydaan oo xagga aakhiro ay qabtaan way badantoo ma yara cilmigiina mar kastaoo iyaga hoyashadooda ay badato cilmigiina dee waa sii yaraanaya ilaan ciddii xambaarsanayd baa la godgashaye wuxuu nabigu tilmaamay marka aan caalimba aanu alla reebin marka idaa lam yubqi iyo yabqa labadaba waa loo xarakeeyey haddii yubqi la yidhaah waa abqaadii rubaacigaoo caaliman baa dee ay nasbinaysaa haddii yabqa la yidhaah waa baqiyadii mutaa yacni laasimka ahaydoo faaciluun bay rafcinaysaa markaa waxay noqon xataa idaa lam yabqa caalimun ilaa markaanu caalimba hadhin lam yubqina aanu reebin waa mutacadi iyo laazim markaa waxaa dhacaysa dee juhaal in madax cilmi laga dhigto oo iyaga wax la weydiiyo dabeed cilmi la-aan intay ku jawaabaan iyana ay hallaabaan dadkana ay halleeyaan marka waxyaabaha madaahirta dee aakhiru zamaanka dhacaysa weeyi ee wax ka midana imika la arko axyaanan dadaan cilmigii sal iyo raad ku lahayn gaar ahaan weliba baraha bulshada iyo waxyaabaha lagu wada xidhiidhay u badan yihiin wixii la doono dad fadwoonaya inay soo fadhiistaan oo xalaal iyo xaaraantoona aan u kala eegay marka arrimaha noocaasi oo waxyaabaha dee aakhiru zamaanka dhacaya nuqsaanta ummadda ku imanaysa iyo dacfiga diinta ku imanayana daliilo ah marka waa in laga digtoonaado qof jaahila dee in ra'si cilmi iyo madax cilmi laga dhigto isaga wax la moodo waa in ruuxu sida adduunyadiisaba uu ugu sahan tegayo ee uu raadinayo qofka ugu aqoonta badan ee ugu daacadsan dee diintaaduna yaanay timir xabaaltaal noqone cid walba ha hoos dhigina cidda ehelka waa u doono cidda garanaysa kuna toosan ee daacadda ka ah waayo shaki ma laha haddii wakhtiyadii inaga horreeyeyba ay jireen dee dad diinta dadka ka luminaya oo jahli ku fatwoonaya maantana inay kasii fara badan tahay kol hadday sidaasi jirto diintaada u sahan tag oo meel walba ha ku tuurin oo haysdayicin waayo diintu waa wax qiimo badan maantana waabaynu ognahayo madax iyo mijawadaad iyo wanale nin walba diinta wuu ka fadwoodaayo cidiba kama dhowrsato adduunyo markay noqoto guri haddaad dhisanayso injineerka ugu wanaagsan baad maantao dhan hargeysa ka raadinaysa caafimaad iyo dhakhtarnimo haddaad u baahato digtoorka ugu wanaagsani waa kee baad odhanaysaa bal arrimahaagii adduunyada cid walba uma quudhay sida waad ka fiirsanaysaa laakiin diin markay noqoto la isweydiin maayo nin walba gacantuu gashanaya iyada lafteedu waa uun daciifnimada iyo nuqsaanta ummadda ku timid maanta wakhtigan aynu nool nahay laakiin diinta ayaa uga habboon oo ka mudan in loo sahan tago iyay ka dhabtahoo ku dhaqmaya garasho iyo cilmina u leh yaa si aan garanayn ama haba gartee aan ku toosnayn inaad iska fiirsato waa arrin aada iyo aada muhiim u ah haddii kale aadunbay diintaadu dayacmi cid kale waxba yeeli mays can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radi- can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha zawji nabiyi nebiga xaaskiisiiyo ooridiisii ahayd zawji nabiyi nebiga ooridiisa ahayd sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey kaanad inay ahayd caaisha laa tasmacu midaan maqlin shay-an shay shayga oo laa tacrifu aanay garanayn ilaa hadday maqashose raajacat waa ku celin jirtay fiihi shayga oo maxaad uga jeedaa bay odhan jirtay cidday ka maqasho xataa tacrifahu ilaa ay garato ay aqoonsato wa ana nabiya nebiguna sala allahu calayhi wasalam qaala waxa uu yidhi man xuusiba cudib man xuusiba ruuxa la xisaabiyo cudiba waa la cadaabaa xadiidkaasi nebiga ka warisay inuu rasuulku yidhi man xuusiba ruuxa la xisaabiyo cudiba waa la cadaabaa qaalad waxay tidhi caaishatu caaishe faqultu dabeed waxaan idhi awalaysan oo miyaanu ahayn yaquulu allaahu alla mid yidhi casa qaalibha wajalla weynaaye ilaahay ka yidhi miyaanu ahayn fasawfa yuxaasabu jeer dambaa la xisaabin doonaa qofkii muuminka ah xisaaban xisaab xisaabtoo yasiiraa fudud dabeed waa nabadgelayaa xisaab fudud baa la xisaabinayaa qof mu'mina kadibna waa badbaadayaa miyaanu alla odhan qaalad waxay tidhi faqaala dabeed nebigu wuxuu yidhi arrinkaa isagoo uga jawaabaya caaisha innamaa daaliki kaagaa la soo sheegay caayishaay waa fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiirane alcardu waa un bandhigi kaasi xisaab lagu adkeeyey oo lagu baadhbaadhay maahee waa un bandhig walaakiin ha yeeshee man ruuxa nuuqisha lagu baadhbaadho ee lagu adkeeyo alxisaaba xisaabta yahlik waa halaagsamaya ama yahliku wuu halaagsamayaa oo manta haddii shardiyo laga dhigo dee jawaab bay u baahantao yahlik markaa waa la reebi manta mawsuul haddii laga dhigana yahliku waa la yska rafcinayaa oo jumladu khabarka mubtadahay dhici marka man ku kastoo nuuqishal xisaaba lagu baadhbaadho xisaabta yahlig waa halaagsan markaa waa shardiyo ama man qofka nuuqisha lagu adkeeye lagu baadhbaadho alxisaaba xisaabta yahliku wuu halaagsamayaa huwa mankaas oo dee badbaadi maayo kolba haddii xisaabta lagu adkeeyo marka nuuqishada haddii la yidhaha laba mafcuul bay qaadanaysay ka hore dee waa naaibkii iyo alxisaaba waa kii labaad waxaa loo nasbiyey haddiise uu hal mafcuulun a qaadanaysay dee markaa alxisaaba ilan kii hore naaib naa'ibu faacil buu noqonoo waa muqayaru siiqo ficilkuye alxisaaba nascu lkhaafid baa markaa lagu nasbiyey khaafidkii laga jaray oo wuxuu noqonayaa man qofka nuuqisha lagu adkeeyo ee lagu baadhbaadho alxisaaba ay filxisaabi xisaabta la xisaabinayo dhexdeeda qofka lagu adkeeyo yahliku dee waa halaagsamayaa huwa mankaas xadiidkanna caaisha waxaa ishkaal ka galay hadalkaa uu rasuulku yidhi man xuusiba cudib oo waxay tidhi qur-aankiina wuxuu sheegayaa qofkii in la xisaabinayo xisaab yar adna waxaa tidhi qofka la xisaabiyo waaba la cadaabeeyey dee labadu siday isu waafaqayaan rasuulku waxa uu tilmaamay xadiidkiiyo aayaddu inaanay iskhilaafsanayn inay iswaafaqsan yihiin oo fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiranta waxaa looga jeedaa alcardu waa bandhiga bandhiguna waxa weeye ilaahay addoonkiisa intuu waxa weeyaan keeno maxsharkii oo uu soo dhoweeyo ayaa wuxuu odhanayaa addoonkaygiiyow isagoo weliba dadka ka asturaya ilaahay intuu addoonkiisii dembiga galay soo dhoweeyo dadkiina uu ka qariyo isagoo u xilqarinaya ayuu odhanayaa hebelow kaa miyaanad samayn oo kaa miyaanad samayn oo kaa miyaanad samayn markuu wada qirto ee uu is idhaa alla ilaaha maanta waad halaagsanto ma badbaadaysid ayaa wuxuu ku odhanayaa rabbi ana satartuhaa calayka fi dunyaa wa ana akfiruhaa laka alyowm addoon yahow adduunyadiina anaa kugu asturo kugu xilqariyey maantana anaa kuu dhaafaye soco saasuu ku badbaadaya markaa fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waa bandhigaa lagu qirsiinayo wixii uu galay markuu gartee uu ka garaabana alla wuu u dhaafayo ee mid lagu cadaabaya ma aha laakiin ka laysku cadaabayaa man xuusiba cudib waa mujmaloo waa caameh tafsiilkiisu waa man nuuqisha alxisaaba yahlik taasaa caddaynaysa oo ka xisaabta lagu cadaabayaa kol haddii la xisaabiyo ka cadaab gelayaa waa ka xisaabta lagu adkeeyo ee lagu baadhbaadho ee aan waxba loo dhaafin kaa weeyaan marka tafsiilka iyo caddaynta man xuusiba cudib muraadkiisu waa man nuuqisha alxisaabu ama alxisaaba yahlik can abi muusa alashcariyi abi muusa alashcari waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi jaa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaala dabeed wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow mal qitaalu dagaal muxuu yahay fii sabiili illaahi alla jidkiisa loo diriro oo loo dagaalamaa fa inna axadanaa maxaa yeele midkaayo yuqaatilu wuxuu u dagaalamayaa gadaban ay liajli gadabin cadho darteed wa yuqaatilu waxaa kaluu u dagaalamayaa xamiyatan qiiro jaahiliya iyo santaag darteed buu u dirirayaa ama u dagaalamayaa farafaca kor buu ugu soo qaaday ileyhi xaggiisa nebigu ra'sahu madaxiisii oo ninkii sidaasuu u daymoodo madaxuu kor ugu soo qaaday wamaa rafaca ayaa raawigu xadiidku leeyahy waa abu muuse wamaa rafaca nebigu kor ugumuu soo qaadin ileyhi xaggiisa ra'sahu madaxiisa ilaa anahu kaana inuu ahaa mooyaane wax kale qaa'iman mid taagan nebigu nebigu sala allahu calayhi wasalam madaxuu kor ugu soo qaado dee isagoo fadhiya nin dul taagan sidaasuu eegay abuu muusa wuxuu leeyahy nebigu madaxa kor ugumuu soo qaadin ilaa ninkan inuu dul taagnaa mooye wax kale oo sababtuu madaxa kor ugu qaaday wuu dul taagnaa nebiguna waa fadhiyey fa qaala dabeed rasuulku waxa uu ku yidhi man qaatala ruuxa dagaalamo litakuuna si ay u ahaato u dagaalamo kelimatullaahi ilaahay kelimadiisu hiyo iyadu alculyaa ta sarraynta badan inay ahaato ruuxa u dagaalamo inay kelimada alle sarrayso fahwa ruuxaasi fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisii isagaa ku sugan oo jihaadkii dhabta ah ku taagan oo mujaahidkii dhabta ahaya hada alxadiid rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey jihaadka dhabtii waxa uu yahay waxaana loo sheegay siyaabo kala duwan oo dadku u diriraan ama dagaalka iyo duulaanka u galaan oo cadho iyo ree hebel iska dhici iyo qiiro jaahili iyo wax lamid ah marka waxaa la yidhi ta fii sabiilillaahi jihaadkii waa tee dee rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa almaqsuusu bijawaamici alkelim mid lagu gaar yeelay kelmadaha urursan ee soo koobaya macno iyo hadal ballaadhan oo fara badan oo rasuulka hadalka waa loo soo ururiyey oo ereyo iska kooban oon fara badnayn xuruuftoodu ayaa macno ballaadhan uu ku gudan jiray marka halkuu ka odhan lahaa kaa in loo dagaalamaa waa baadil kaa in loo dagaalamaa ma bannaana kaa intuu kala tirin lahaa waa soo koobayo wuxuu yidhi kelmadda alle inay sarraysa ninka u dagaalamaa isagaa fii sabiilillaahi ah marka waa hadal kooban oo macnihii muraadka ahaana ku dhan yahoon waxba kaga dhinay kol haddii kaasi fii sabiilillaahi yahay wax alla waxa ka soo hadhay dee maaha fii sabiilillaahi waa fii sabiili shaytaan ama cadho ha noqoto ama qabiil ha noqoto ama qoomiyad ha noqoto ama dhul ha noqoto waxay doonto ha noqoto ujeedooyin kale haddii niyadaadu noqoto onay fii sabiilillaahi ahayn dee noqon mayso markaa jihaadkii iyo mujaahidkii dhabta ahaa kaasi noqon maayo maantana waxaynu ognahay oo xaqiiqo ah mujaahid iyo shahiid waa ereyada ugu badan ee meelka dhaca badan dhexdooda uu ka dhacay maanta dee wadamada muslimiinta waa idinka arkay carabiya cajamba labadii qori isku qaadaba mid walba waa mujaahid waana shahiid soomaydaan maqal hadda dagaalkii soo kordhay cusboonaadaba waa shahiid waana mujaahid laakiin waxaasoo dhan dee waxa soo afjaray man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiy alculyaa fahuwa fii sabiili illaah shahaadaduna wax cid walba lagu tolo ma aha oo layska siiyo mujaahidnimaduna wax cid walba ay qaadan karta ma aha waa sharaf iyo derajo sarraysa oo jannooyinka derajoodkooda ugu sarraysa ka mid ah waman yutic allaha warasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina wshuhadaai wsaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa shuhaadadu kuwaasay ka mid yihin muncamu calayhiga iyagana waxaa laga yaabaa midaan weligiiba fooda dhigin baa la odhanayaa marka la dilo wuu shahiiday calaa maada shahid muxuu ku shahiiday istushhid marka calaa kullin waxa weeyi jihaadka dhabtii waa kaa sideedabana jihaad marka la leeyahay maanta jihaad wuu iska farabato fitankaa farabadane man tujaahid wa mataa tujaahid wa fiima tujaahid waa saddex su-aaloodoo muhima ruuxu inuu isweydiiyo horta man tujaahid yaad la jihaadasa jawaabtu dee waa alkufaar alxarbiyiin hadda gaalo oo dhan maaha kuwa xarbiyiinta ee muxaaribiinta ee islaamka dagaalka kula jira ka maganta kuu ah ka ballanta lagula jiro loo dhowaan maayo lana taaban maayo bal nebigu wuxuu tilmaamay gaal la dilay oo lagu naargelaya ama jannada lagaga qadayo oo xadiidkii nebigu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam man qatala mucaahidan lam yarax raayixata aljanna gaal ballan kula jiray dadka muslimiinta oo cahdi la siiyey ile ninkii waa isdhiganaya waa aaminayahay qofka ballantii intuu kaga baxo qoorta ka gooyaa jannada ma uriyaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam waa gaal laakiin ballan baa lagula jiray talow maxaad u malayn kuwa maanta muwaxidiinta qoorta ka guraya gaalkii haddii cuquubadaa lagu mutaysanayo muwaaxidiinta iyo muuminiinta dhiigooda kuwa ku maydhanaya maxaad u malaynaysa ee weliba laga yaabo inay jihaad ku sheegaan iyo shahiid marka horta man tujaahid waa alkaafiru alxarbi gaal walba maahay waa ka xarbiga xarbiga kugula jira ilaan gaal walba gaalnimadiisun looma dilo mid baa kula joogo inaad taabataa ay xaaraan tahay dhiiggiisa iyo naftiisa iyo maalkiisaba oonaad u dhowaanayn marka mantii waa kaa muslim dee laguma jihaado halkaa maxaa ka baxay muslim muwaxida laguma jihaado muslimiinta maantuna way isku soo tukadaan halkanuu kani ka aadaamayaa kana halkan uu ka aadaamaya marka laysku soo tukadana waa allahu akbar waa laysku bilaabaya dee waa fasaad iyo fitna halkuu jihaadku jooga ma muslim baa muslim ku jihaada oo ku shahiidaya marka man tujaahid waa gaalada wa mataa tujaahid waa markaad awoodiyo itaaliya shuruuddii jihaadku u dhammaystirmo waayo waajibaadka shareecada dee tawxiidka marka laga yimaado salaad baa u weynoo kar yacni waxay ku xidhan tahay istidaaca iyo inaad karayso oo haddaanad karayn kolba sidaad u kartuun baad u samaynaysaa xadiidkii cimraan cimraan ibnu xuseen waa garanaysaan salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbin jazaakum allahu khayran yacni sara joog ku tuko haddaad karayso haddaad kari weydo fadhi haddii kale dhinacaad oo u jeef facalaa janbin baaraka allahu fiikum marka macnaha dee laa waajiba maca alcajsi kolba wixii aad karasaa la sameeyaa soo maah marka haddii salaadii sidaa lagu leeyahay salaadaabay lin jihaadka ka weyn oo ka sarrayso tawxiidkunbaa ka horeeye jihaadkiina war horta ma karaysaa oo awood ma u leedahay maaha un fara fiiqfiiq dhagaxna ha noqdee wuxuun xagga gaalada ku tuur ma aha sida dadka maanta ismaqiiqee dee jar iska tuuraya nin aan iyadoon laysba arag fariin loo soo dirayo halkiisa ugu imanaya saaruuq oo isaguna laga yaabo inaanu aakay ama qori ama baastoolad u sito ayaa ku odhanaya gaaladaasaan ku duulayaayo meel heblaayaan xoreynaya maxaad xoreyn isba soo gaari maysaanba gaalkiie halkaagay fariintu kuugu imanaysa marka waxaa ka horeeya ma hadee jihaadkii inaynu dadka ka zaahidinanoo laleeyahay lama geli karo jihaadku waa xaq mana dhacayo ilaa qiyaamaha oo aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama laakiin dee u diyaargarow ilaahay wuxuu yihi waaciduu lahum ma statactum min quwa wa min ribaati alkhayl turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum waxaa la yidhi u diyaarsada wax alla waxaad awood iyo cudud aad kartaan gaalada markaa la dagaalamaysaan diyaargarowgii deemee gaalkiibaabad gacanta hoos haysataa ood leedahay qorigaa isiiye ma waxay kula tahay inuu kuu soo diri qori aad isaga kaga adkaato kuu beri hore ka baxay ee aan waxba yeelayn isaga ayuu kuu soo tuuraya markaasaad leedahay haddana gaalkii baan ku jihaadaya horta u diyaargarow marka horta waa in la awoodayo oo awooddu ay noqoto macnawiyan wa maadiyan macnawiyan caqiid ahaan ummaddu waa inay u toosanto ay u diyaargarowdo oo ummadan tawxiidka ku midaysnayn gaal iska celin mayse iyagaa isku soo noqonaya caqiidaa lagu dagaalamaa caqiido saxiixa maadiyanna waa in loo diyaargaroobo ciidan ahaan iyo cudud ahaan waxaad wax isaga celin karto shardi maaha inay awooddu sinnaato oo waa lagaa awood badan karaa oo wakhtigii nebigaba sala allahu calayhi wasalam dee macrakadii badeerba meel kaleba intaana tegin dee tira ahaan iyo zaanad ahaan waa kala sarreeyeenoo may sinnayn laakiin maxaa isku dhowaa dee halkan ninka ka dagaalamaya unba halkanna ka soo jeeda ee b fifty twogan iyo waxaan balaayadan ay sheegayaan dee ma jirin midda kale faraska halkan ka soo jeeda unba halkanna ka soo jeeda haba kala badnaadaane waranka halkan laga tuurayo unbaa dee halkaana laga markaa hubkii iyo dadkii waa wax iska agdhow haba la kala farabadnaado marka imikana waxaa loo jeedaa war haba lagaa farabadnaado ciidan iyo cududba laakiin ugu yaraan wax ku dhadhow ood rag kala hortegi karto dee waa inaad haysato soo maaha haddii kale cagta inta lagu mariyo unbaa dad nabad qabana laga yaaba inaad dab sudhood soo geliso waayo in fara badan waxaa dhacda inta wax lagu soo yaro tuutuuro gaalada oo laga soo yaaco ayaa wadamo dhanoo nabad ahaa cagta la mariyaa soo maaha muxuu soo kordhiyey wadankii faruhu ka baxay ummadiina ayg iyo kaymahay gashay waa la baaba'ay waxaa ka fiicnayd in ummaddu ay diin ahaan iyo iimaan ahaan iyo ciidan ahaan iyo cudud ahaanba ay u dhisanto imika maanta waxaa la doonayaa waa diyaargarow dowlad iyo shicibba ummadda islaamku iyagoo jihaadka ku fakeraya inay wax samaystaan inay diyaargaroobaan ciidan ahaan iyo cudud ahaanba waa waajibka laga rabo maanta dee haddaanad diyaargaroobinba yaad jihaad ku qaadi sidaa maanta aynu arkanunbaa dhacaysa marka horta mataadii waa marka la awoodo salaad walba goortii la joogaa la tukadaa soo ma salaad walba xilligeedaa la tukadaa soo maaha jihaadka xilligiisaa la qaada waa markaad awood u leedahay maaha un iska dhaqaaq iyo ismiidaami marka man tujaahid dee waxa weeyaan waa gaalka wamataa tujaahidna waxa weeyaan waa xilligaa awoodda iyo waxa weeyaan dee aad leedahay wafiimana waa fii sabiili illah ilaahay jidkiisa oo xataa adoo awooddii kuu dhammaystiran tahay hadday niyadii kaa xumaato noqon maysid dee fii sabiili illaah ee wax kalaad noqon qof wax kala u dagaalamaya ayaad noqon marka ilaahay dartii marka dagaalkaagu uu noqonayo waa markaad u dagaalamayso litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa wax kale haddaad u dagaalamayso waxba ha ku soo habsaamin jihaad iyo shahaado shaqo kuma lihid inaad sheegatana ku heli maysid wallahu subxaanahu wa tacaala aclam